dunida ummad waliba waxa ay leedahay hiddo iyo dhaqan u gaar ah oo ay dadyowga kale kaga duwan yihiin sidaasi si lamid a bulshada soomaaliyeed waxay leedahay hiddo iyo dhaqan aan kaga duwanahay ummadaha kale ee caalamka hiddaha iyo dhaqanka ay soomaalidu caanka ku tahay waxaa ka mid a dharka hiddaha iyo dhaqanka alaabaha miyiga laga isticmaalo sida dhiisha aameelka fandhaalka iyo wixii lamid ah sidoo kale hiddaha iyo dhaqankeenna waxaa ka mid a cunto dhaqameedka sida galeyda haruurka qamadiga kuwaasi oo dhammaantood laysku yiraahdo cunto dhaqameed haweenka soomaaliyeed oo ah lafdhabarta bulshada ayaa dadaal ugu jira sidii ay door muuqda uga qaadan lahaayeen soo nooleynta hiddaha iyo dhaqanka oo uu saameyn ku yeeshay burburkii dalka ka dhacay haween iskood isku xilqaamay ayaa ku guulaystay inay degmada kismaayo ka hirgeliyaan xarun laga heli karo alaabaha hiddaha iyo dhaqanka xarunta horumarinta haweenka hidda ayaa lagu iibiyaa alaabaha kala duwan ee soomaalidu dhaqanka u leedahay muumine cabdiqaadir sheekh oo ka mid ah dumarka xaruntani aasaasay ayaa inoo sharaxaysa agabyada kala duwan ee hiddaha iyo dhaqanka ee xaruntani lagu iibiyo iyo waxa loo isticmaalo yaabyadan waxaa loo kala isticmaalaa tani waa dhiil waxaa layihahaa surmo caanaha lagu shubtaa waad garat waa barkin waa la barkadaa waxaa barkada dadka reemiyiga ah soo jiraagii dhaqanka soomaaliyeed ayaa barkada kani waa door magac buu leeyahay waa doobi waa ameel waa buro af soomaali galbeed markii la yidhaaho waa doobi markaan annagu waama nahayna waa ameel waxaa loo isticmaalaa loodaa lagu maalaa geelaa lagu maalaa arigaa lagu listaa qofka la jeceliya baa lagu siiyaa caanaha cid kale macnaha looma magaciisiyeeyo waa isla mid tan waa tan bunka ku shubanayne maxaan idhahdaa markii aan degno oo reeraha ay luxus yihiin markay reeraha luxus yihiin bun baan ku ku shuban jirnay oo maxaan ku dhahdaye waan ku ducaysan jirnay raaska cusub kani waa fandhaalkii lagu cunayo bunka dhanka kale luul siciid yuusuf oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta haweenka hidda ayaa sheegtay in alaabaha hiddaha iyo dhaqanka ee xaruntani lagu iibiyo ay gacantooda ku sameeyeen gabdha soomaaliyeed alaabtaan aad arkaysaan annagaa soo saarnay waa farsamo aanan warshado lagu soo saarin aan dibadda laga keenin gabdhaha soomaaliyeed oo jubbaland ku nool khaasatan degmada kismaayo ku noola gacantooda ku soo saaray waxaan isdhihi karnaa juhdi badan bay geliyeen alaabta annaga waa naloo soo saaraa gabdhaha yaqaana warshadaan soo saaray gabdhaha joogo macalimiinka ah annagina xarunta iyo dhaqaalihi iyo maskaxda baan leenahay waa nalaga gataa meelo badan bay u safartaa alaabtaan aad arkaysaan alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waa wax maskaxoo la isu keen oo gabdhaha oo camal iyo ay ka dhigteen micnaha oo iyaga wax soo saarkooda iyo maskaxdooda iyo waxa ay barteen ay rabaan inay micnaha adduunka iyo caalamka ay arkaan waxaan aad arkaysin waa alaabta hidiya dhaqankaasee gabadha hore walaashayba u sheegtay waxaan waa agabkii looga maarmi jiray wax warshada ay soo saaraan ama dibada laga keeno waa wixii gabdhihii lagu gurigeeni jiray oo ay kala tegi jirta gurigooda iyo reerka soo barbaariyey waa hidihii soomaaliyeed wey wax ka maqan ma lahan hadduu geed yahay iyo hadduu darin yahay iyo haddii uu yahay babis iyo haddii boorsooyinka ay yihiin iyo wax ka maqan haddii dambiilaha ay yihiin dhammaan agabkii odhan halkaanu ku dhan yahay soo nooleynta hiddaha iyo dhaqanka ayaa ah mid looga golleeyahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyarada ay si wanaagsan u fahmaan muhiimadda hiddaha iyo dhaqanka uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed